gudoomiyaha degmada beledweyne cumar cusmaan calasow iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka degmada beledweyne ayaa kormeeray aafadaha hulwadaha kuushin iyo buundaweyn oo ka mid ah meelaha sida weyn ugu fatahay webiga shabeelle boqolaal qoys oo ku noolaa xaafadaha magaalada beledweyne ayaa guryahooda uga barakacay fatahaadda webiga shabeelle kuwaasoo guryo kumeel gaara ka samaysay deegaanka ceel jaalle halka kuwa qaarna ay degaan xaafadaha qaar oo aysan weli gaarin fatahaadda gudoomiyaha degmada beledweyne cumar cusmaan calasow ayaa sheegeen kormeerkan uu salka ku hayo siday u ogaan lahaayeen baaxadda fatahaadda islamarkaana maamulka hirshabeelle iyo dowladda federaalka ay wadaan dadaallo lagu xakamaynayo fatahaadda webiga shabeelle maanta waxaan kormeer ku maraynay anaga u korkaleyna xaaladda dhabta ah ee dadka uu saameeyey fatahaaddii xalay ka bilowday magaalada beledweyne waxaan soo marnay afarta xaafadood inta badan biyaha hadda waxay aad u saameeyeen xaafadaha buundaweyn kooshin iyo howlwadaag waxay aad u saameyn si howlwadaag oo keligii waraabo leh oo qayb ka mid ah uu ku fatahay dhanka xaafadda howlwadaag walow dhanka buudaweyn dadku inta badan ay samaynayaan dadaallo hadda waxaan joognaa keligii waraaboole oo ah xaqiiqda meelihii lagu dareemay nefiska markii la sameeyey fatahaaddii ay sameeyeen guddigii fatahaaddii iyo maamulkii hore maamul ahaan waxaan dadaal ugu jirnaa in dadka qaar oo ka barakacay qaybaha ka mid xaafadda in aan la tacaalno sababtoo dadka waxay inta badan barakaceen bannaanka magaalada biyihiina waxay aad ila xali lamaantay soo tarayaan oo dadkii saameynay ku leeyihiin madaxdu hirshabeelle madaxda dowladda federaalka dadaalay wadaan sidaa ka waraysaan waxaa shalay soo gaaray magaalada beledweyne madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudan cali guudlaa xuseen wuxuu wadaa dadaallo ay ka mid tahay in fatahaadaha dadka meelaha ku barakacaan aan inta badan ka caawina in deegaan iyo noloshoodii aan ka warqabno xaafadaha qaar oo dadka ugu goodaysihiinna aan aan aan ku dadaalno in dadka laga soo saaro sidaad ka waraysaan keligaan maalmo ka hor waxaa ku dhintay laba wiil oo walaalo ah waxayna waxayna waxayna tusaale u tahay in webigu iyo keligii iyo biibaxadii wixidna isla qaadatayo isla samiyiin webigii aan la kala garanayn iyo keligii